dad shacab ah oo laga barakicinayo halka loo yaqaano carwada qaranka ee ku taala degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa dhigay banaanbax ay kaga cabanayaan dhulboob ay ku hayso dowladda federaalka waxay sheegeen in dhulka ay degan yihiin uu yahay mid dan guud ah hase ahaatee ay xukuumadda dowladda federaalka doonayso inay ganacsato ku wareejiso iyagana ka barakiciso maadaama aysan awood ku hor istaagaan dhulboobkan haysan waxay habaareen ganacsatada iyo dowladda federaalka ee isku garabka ah oo doonaya inay dhulka ay degan yihiin boobaan
maalin kasta gurigaa la dabadiidina annagka isdawaa maan noqone falastiin maan noqone adina israa'iil maan ugu noqotay guri kasta waa la jibina meel kasta waa la galaa maskiin lee la daba taaganya falastiin maan noqone falastiin maan noqone danaheeda may u qaadanaysaa meesha carwa carwada qaranka maa laga dhigaa waxa maa la keenaa waraabihii joogay eeyi wixii joogay lagu fiirsina maa la keenaa ninaa lacag laga siiyaa gati ninkan coroa inuu sii goobaysto anakana meelan ku nastan aan la'ane haddaa meesha in laga dibriso intay aadayna meelan aadna male ganacsatadana barakici haysana maalkiinna allaha inku gubo ilaahayna wax inkama dhaafsiiyo masaakiinka inaad tihiin laakiin masaakiin ilaahaa u maqan insha allahu dabkii maraykan gubaa idin gubaayo xoogaa noo sheeganaysiin adinkaa dhulkayna barakicinaayo lacagtaa noogu faanaysiin ilaahayaa na abuurtay nabdaayo ganacsatow ganacsatada naga dulgada hayso ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay naga dulqaado waxaa soo haray ganacsatada soomaaliyeed oo bangiyada adduunka lacagta ka soo qaadanaysa oo bangiyada adduunka lacagaha ka soo daymanaysa oo dadka maxastaa ku barakicinaysa ilaahay waxaannu ka baryaynaa waxa ay noogu faanhayaan hadday nooga xishoon waayaan xoolaha iyo maalka ay la ordayaan hadday nooga xishoon waayaan oo ay nooga maxaan ku dhadaa diirnici waayaan oo ay nooga nixi waayaan waxa ay ku faanhayaan oo ay la ordahayaan kansar iyo maxaan ku dhadaa kaankara iyo cudurrada dhiigga qaada maalkooda allaha u geliya inaysan calfanna ilaahay baannu uga barinay magaalada muqdisho waxaa ku sii badanaya dhulboobka uu halkaasi ka wado xasan sheekh maxamuud madaxa dowladda federaalka iyo ganacsato uu kula heshiiyey dhulboobkan waxaana maalmihii u dambeeyey sidan oo kale ka cabanayay maamulayaasha iskuullada ku yaala magaalada muqdisho kuwaas oo sheegay in ay maqleen in ganacsato laga iibsanayo qaar ka mid ah iskuullada ay dhigaan